ururka dhalinyarada cagaarisan uu kaashanaya wasaaradda deegaanka iyo isbedelada cimilada maamulka jubbaland ayaa tobabar aqow kororsi ah u qabtay ardayda dhigata jaamacadda balaasma faraceeda magaalada kismaayo tobabarka loo qabtay ardayda dhigata jaamacadda balaasma ayaa lagu baranayay isbedelka cimilada iyo saameynta ka dhalata maxamed shariif cabdulaahi guddoomiyaha dhalinyarada cagaarsan ayaa sheegay in ujeedkadu uu yahay jubbaland cagaaran iyagoo hadafkooda ama ujeeddadoodu ay tahay jubbaland cagaaran oo qurux badan sidaas awgeed dhallinyarada reer jubbaland dhammaanteed waa barnaamij yacno u furan barnaamijkaas inay ka qayb noqdaan waa barnaamij yacno aad u ballaaran oo qof iyo laba iyo wasaarad iyo tiim aynan ka shaqayn karin oo yacno u baahan guud ahaan bulshada reer jubbaland inay iska kaashadaan isbeddelka cimilada waa wax ilaahi subxaana watacaala uu keeno waqti waad ogtihiin jilaal baa la galaa waqtina roob baa la galaa iyadoo ay saa tahay deegaanadeena jubbaland waa deegaanada ugu badan ee saameynta ay ku yeelato marka waxaan rabaa barnaamijkan waxaa inoo daahfuri doona wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaa ku casuuman amaan ku marti qaadnay aqoon-yahano ka tirsan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo kuwo dibadda ku sugan oo aaladda zoomka uga qaybgeli doona insha allahu tacaala marka barnaamijkan runtii waa barnaamij muhiim ah sidaan u aragno cali abuukar maxamed madaxa imtixaanaadka jaamacadda balaasma faraceeda kismaayo ayaa ka mahad celiyey tobabarka loo qabtay ardayda intaa kadib waxaan dareemaynaa in culays aada u badan iyo ramadaan iyadoo lagu jiro in maanta ugu talagalna inaa barnaamijkan gashaan waxaan filayaa aad baa ugu faa'idaysteen barnaamij aad u qiimo badan oo ay noo soo jeediyeen khubaro aad iyo aada ugu takhasusay cimilada iyo saameynta ay ku leedahay dalkeenna marka waxaan filayaa inaa aad ugu faa'iidaysateen dhammaantiin aad baa umahadsantihiin sida quruxda badan ee aada usoo dhaweyseen martida si kastaba tobabarada noocaana ayaa ka qayb noqonaya in dhallinyarada aqoon-yahanada ah ay wax badan ka fahmaan dhibaatada isbeddelka cimilada iyo sida wax loogu qaban karo